wasiiro xildhibaano ahsaabta siyaasadeeda ka jira dalka iyo dowladaha taageera soomaaliya ayaa ka qayb gala khafladda daafurka qorshaha shanta sane ee soo socota iyo hadlaanka ay ku qabsoomi karayso doorasho dadweyne sanadka laba kun iyo labaatanka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan xaliime ibraahim ismaaciil xaliime yari oo ka hadasha munaasabadda ayaa hustay in dhammaan dhinacyada laga doonayo inay la jaan qaadaan hanaanka qorshe guddigu diyaariyey loona baahan yahay dhammaan dhinacyada ay qusayso inay gacanka geystaan maanta wixii ka dambeeyey doorasho haddaan ku shaqaynayno waxaa saldhig noo ah strategic plankaas inaan middaas tallaabo tallaabo ugu shaqaynayno muhimay waxay u tahay ummadda soomaaliyeed si gaarah waxay muhiim ugu tahay xisbiyada oo la rabo inay runtii tallaabo tallaabadaas ay ula socdaan waa midda xataa annagana lagu imtixaami karo oo la fiirin karo laleeya meeshaan waa qabateen meeshaan ma aadnaan qaban maxay tahay waa midda aan rabnay inaan dowladda commitmentigeeda iyo ka qaybgalkeeda culus aan ka helno ay nala qaadato strategic balaankaasayto xaliime ibraahim ismaaciil xaliime yari ayaa ugu yeertay dowladda soomaaliya saaxiibada taageera soomaaliya iyo dhammaan dhinad ay qusayso in la wada ilaaliyo jadwalka shaqo ee sanadka laba kun sideed iyo toban si aan wakhti u lumin loola gaaro hanaan doorasho laba kun iyo labaatanka waxaan rabnaa laba kun iyo sideed iyo tobanka inaysan maalinna naga dhumin annagu inaysan maalin nagu dhumin dowladda oon ka sugayna taageeradii dhaqaale inaysan maalin ku dhumin hay-adaha caalamka oon ka sugayna muxuu ahay kaalmada dhaqaale inaysan maamul waxba ku dhumin xisbiyada iyo siyaasiyiinta ayagana naftooda inay isu soo diyaariyaan siday doorashadaas ay uga qaybgeli lahayn haddayse ayagu isu soo diyaarin doorasho ma jirayso iyo guud ahaan dadweynaha soomaaliyeed oo dhan aan rabnaa inaan ka shaqayno waxaan sugaynaa waa gacantiina meel kasta ay jirto wasiirka qorsheynta soomaaliya jamaal maxamed xasan oo ka hadla munaasabadda wuxuu xusay in guddiga gacan ka siin doonaan qorshahan iyo siduu ku hirgeli lahaa qorshaha shanta sano soo socda ee strategic planka ay ku shaqaynaysaan guddoomiye waxa uu qaabilsay waxa waafaqsan yahay qorshahana horumarinta qaranka waddanka waxaa kaloo waafaq dastuurkana markaad fiirisid oo idin guddi ahaan aad dastuuri tihiin isaga laftigiisana asaaskiis wuxuu ka imaan dhinaca dastuurka haddii aadan markaa qorshe haysan joogtaysan oo qiimeyn iyo dabagal lagu samayn karo marka waxaa adkaanaysaa in waxyaalo badan ku hirgalaan marka waa kugu hambalyanaya dhammaan guddigan ugu hambalyanaya shaqada fiican aad ka qabateen qorshaha strategic planka oo shan sana ah keenna qorshaha marinta qaranku waa saddex sano shan sano sababta uga dhigteenna waa ognahay waxa weeye si loogu talagalo wax kasta waa dhici karaan inaad qorshaha ugu yaraan shan sane qorshayaashu shan iyo toban labaatan noqdaan qorshe fiican baad samaysono shan sana ah waanu ku ammaanna haddii alaydmo innagana waxaynu ka caawin doonaa reviewga iyo evaluationka iyo ama qiimeynta dabagalka iyo inaan fiirino qorshaha waxay ka hirgelin waxaan ka hirgelin si markaas sanadaha soo socda haddii lasii adkeynayo wax lagu sii daraayay iyo haddii meelaha qaarkood waxyaaba badan lagu kordhinayo in aan ka wada tashanno wasiirka qorsheynta soomaaliya jamaal maxamed xasan oo ka hadla munaasabadda wuxuu xusay inay jiraan caqabado waaweyn oo loo baahan yahay in laga gudbo wasaaradiisule gacan gaara ka siin doonta guddiga doorashooyinka hanaanka diiwaangelinta dadka codayn karaya laba kun iyo labaatanka laakiin waxaa jirta arrin kale oo doorashooyinka la xiriirto waa tirakoobka wasaarad ahaan maadaama qaabilsanahay qaybta tirakoobka ayna adag tahay hadda waddanka horen tirakoob laga sameeyo ayaa sida guddigu ay ka warqabaan waxaanu qaadanaynaa nidaamka kale la yidhaha voter registration waa dadka codayn kara in la tiriyo marka arrintan waxaan rajeynaynaa inaan guddiga si sokow kala shaqeyno oo aan waxyaalahay u baahan yihiin oo dhan si noogu suurto gasho in dadka soomaaliyeed ay raba inay codayaan ama xisbiyada ku kala biiraan sidii dadka loo diiwaangelin lahaa oo arrimahaas looga caawin lahaa waana garab taagannahay waa idinla shaqeyna haddii alaydmo munaasabada kooban oo ka dhacda xarunta xalanee muqdisho waxaa goobjoog ka ahaa saaxiibada taageera dowladda soomaaliya xafiiska qaramada midoobe qaabilsa arrimaha soomaaliya iyo xubno ka socday maamulka gobolka banaadir waxaana dhammaan dhinacyadu carabka ku adkeeyeen qabsoomidda doorasho dadweyne oo dalka ka dhacda sanadka laba kun iyo labaatan cabdulqaadir okey v o a muqdisho